saddexdii maalin ee ugu dambeeyey magaalada baydhabo waxaa ka da-ay roobab xooggan oo biyo daada wataa xaafadaha magaalada baydhabo qaarkood waxaa galay biyo waxayna guryaha qaar noqdeen kuwo biyaha ay burburiyeen ama ay dhex eegaagaan biyaha daadka ee xaafadaha magaalada baydhabo galay waxay aada u saameeyeen dadka barakacyaasha oo xerooyinkii ay deganaayeen ay biyaha ugu galeen qaar ka mid a xerooyinka barakacyaasha magaalada baydhabo ayaan tagay waxaana kula kulmay barakacyaal dhibaatooyin kala kulmay roobabka deerta ee xilligan da-aya waxay sheegeen barakacyaasha guryihii ay deganaayeen inay biyo xooggan galeen kadibna ay ka guureen iyagoona raadsada meelo taag ah oo aysan biyaha ku hakanaynin anaga hayta xaafada una degana way baahan ideedoylaanta shanaadu walaa unata kadhaa surugna biyu todoba maalmood iyo kadhaa jaran maalinta maalintinka dambayto insheegbada sideegulah roobtaha kadarahayt ayaalka waliba wahan una gowleysatihayna dad oo hataa iska filag mahayna walaa un qobleeun bilaanto guraasyo ka noolni oo cunto dharaaran marka meel una la fadheeda oo walaaylika jar badanba walaaylka suubsado ba lawaay marka biyo inshaabada guryaalka waliba ankaseedana martida saddexaad sariiro ulaada inis korsaarni halay sariiro baryan maasha allah biyoon in badan ani jaran toddobaad gudaaji isleyn kadhaa jaran motoorna kini saar laakin ku dhogri marku saameyn balaaran ani weeladeen qolote buuhan waanay datan ada argay maamul koy kood sudufadne horta kule dhibaatadu ilaahay sheeni lagna gudangadaayo hatel oo oo biyada raasa male laakiin maamul koy kood sudufadne intii oonay biyoogun sidii hal ay ka baa faden mis hal ayla oo jite weeladada faden nin suu biyad cabdulaahi siyaad cumar oo isaguna ka mid ah guddiga xaafadda cadaada ee magaalada baydhabo ayaa sheegay roobabka da-aya maalmihii ugu dambeeyey inay wateen biyo xooggan oo ku fatahay xaafadda cadaadda waxayna saameyn ku yeesheen buu yidhi biyaha dadka danyarta iyo barakacyaasha ee xaafaddaasi ku nool xaafadda ideeda gaar ahaan dhinaga salaga amiinadinka dadambooye mase maalmooyinka dadambooyey meel la raayo samandharkana bilaawday dhatiyo xaafadooy biyima ku baahayaan biyoy ka jaraan biyaha ka darahayaan sisi matarga itan meelona roogna maamado iyo unuje iyo dhomba jira noo hanuunsan waaba wali ray dadka oo dhamarka ataa dhamarshon qabna isku ah walaay yaro iyo ka jaraanna biyaha ku duqdi nolol meelan raasdeena meeliyo hata saaranyin meeliyo hata saaranyin hataa may kadumey wal yaro jike iyo wal karsadaan manarki iyo kudumi korsho saaranyin dhibaatada haafada hata meelan ka doran salagu gaar ahaan dhinaga oo biasyaan saasaamalyaan dhibaatada weliba istaansilaga mala qabta biyoogii moolooy oo mamaraayay mamaro jareena lahagooy ari wala lahadhakay habeenadii ugu dambeeyey magaalada baydhabo waxaa ka da-ayey roobab xooggan oo biyo daada wata oo saameyn ku yeeshay dadka shacabka dadka barakacyaasha ayaa xilligan wajahaya dhibaato xooggan oo fatahaada roobka uu sababay mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo